arinta shirkeena jiraan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaad la socoteen madhowaanahan waxaa ka socday magaalada baydhabo shir ay soo qaban qaabisay wasaaraddeena planninga qorsheynta iyo hiada hay-adaha ku midoobay magaca somreb oo ah hiada hay-adaha ay ka mid yihiin care world vision muxuu ahaa cobi adra muxuu ahaa hay-ada kale runtii oo ahaa hay-adaha qaabilsan inta badan wax soo saarka waxaana lagu diiradda lagu saaray arintaasi arrimaha ay ka mid ahaayeen beeralayda gobolada muxuu ahaa maamulkan uu ka arrimiyo in beerahooda la hormariyo isla markaana la hormariyo xoolahooda isla markaana loo helo biyo ku filan dadka waktiyada ay micnaha roob la-aanta ay jirto sidaa darteed inta badan waxaa ka soo qayb galay hay-adahaan idin sheegnay mas-uuliyiintooda waxaana micnaha madax u ahaa nin la yidhaahdo andrew oo somreebdhon madax u ah qaybaha kalena waxaa ka joogay dadkii madaxda u ahaa arrimaha la go-aamiyey waxaa ka mid ah kow in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee beeralayda saddexdan gobol ka soo jeedo ay u helaan baahooyinka ugu muhiimsan ee baahidooda sababtoo ah waxaa lagu casumayey oo ka soo qaybgalay beeralaydii nafteedii waxaa ka soo qaybgalay guddi hore aan ugu dirnay beeralayda oo assessment soo sameeyey xagga xoolaha iyo xagga beeraha iyo xagga biyaha qoladaasi warkii ay soo celiyeen baahidii ugu badneed ee ay sheegteen beeralayda ee ka baxsan ee magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka ayaan ku soo qaadnay shirka lagu soo hadal qaaday waxaana looga doodayey sidee assessment joogto ah looga baxaa oo loogu gudbaa wax soo saar sababtoo ah hay-aduhu badanaa waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo assessment lix bilood assessment ay ku jirayaan wakhtigii wixii ay soo qiimeeyeen markii wax laga qaban lahaa ayaa haddana wakhtigii baaba isbedelayaba ama roobaa dacayo ama colaadaa dhacayso meeshii shalay la tegay inaan la teginaa dhici karta maanta haddana mar labaad waxay bilaabayaan assessment sanadkii o dhan waxay ku dhamaysanayaan wax la yidhaha markaa assessment assessmentigaas micnaha inuu ahaado markii la sameeyo assessmenti in isla markiiba la helo dadka baahidooda in la helo ayaa horta diiradda lagu saaray waxaa aada diiradda loo saaray in la qodo warooyinka dadka warar loo qodo marka roob da-o si micnaha biyaha ay ugu keedsadaan in loo helo beeraha waraabka aan ahayn ee webiga uusan marin sida gobollada bakool iyo baay oo kale in loo helo wax la yidhaahdo ceelal in loo qodo matoorana loo helo si matooradaasi ay ugu gudbiyaan beerahooda ay ku fishaan sida qudaarta ha noqoto ama masagada ha noqoto ama waxay u baahanyihin ha noqdaano iyadana arrin isla meel dhigay ayay ahayd waxyaalaha aada loo soo hadal qaaday oo shirkaasi muhiimadiisa ka soo baxday ka mid ahaa webiga shabeelle muddo shan iyo labaatan sano iyo lix iyo labaatan sano dalkan waa burbursanaa waxaa dhacaysa mar alla marka aada furto maxaa la dhihi jiray webiga markuu roob da-o waxaa imaato ciiddii ayaa fuusha shan iyo labaatan sano lagama qaadin waxaa imaanayso roobaa imaanayo webigaa soo buuxsamayo dadkii wuxuu markiiba oga daadinayaa beerihii ayuu ku fatahayaa taasna waxay keenaysaa baraka iyo dadka inay micnaha muxuu ahaa beerahoodii meesha ay ku baaba'aan waxaana ugu wacan ciidda aan laga qaadan waagii dowladdii dhexe jirtay ciidda waa laga qaadi jiray sanad kastaba marka uu guro webiga bannaankaa laga geen jiray webigu markaa wuxuu ahan jiray mid xafidan waxayna lahaayeen meelo biyo reeb ah oo biyaha lagu celiyo kanalis ah oo lagu control gareeyo hadda kanaaladiina ma dayactirna webigiina ma dayactirna tii waxay keentay markaasi inaan isla garanno abaar markay dhacdana waad aragteen sanadkan in webiyada sida webiga shabeelle in baabuur lagu dhex watay tviyada ayaa shaaciyeen oo arkeenba markiiba micnaha waxaa waaye waxaa soo baxayso ciidiya soo baxayso oo dhul caadi ayuu noqonayaa arrintaasna runtii arrimaha muhiimadda lagu saaray shirkaas ayuu ahaa oo la go'aansaday kanaaladaasna in la qodo webigaasna in lagu sameeyo in ciiddiisa laga bixiyo meesha ay ku jirto waxyaalaha kale oo muhiimadda waxay tahay in beeralaydeenna aan u helno wax soo saar marketing suuq in loo helo shayga markay soo saaraan inaanan lacag aad u jaban aysan dhicin in la kala leexiyo wakhtiga ay w f b raashinka ummadda waasiinayna ay leedahay iyo wakhtiga wax la soo saaro iyo nafteeda in farqi loo dhexaysiiyo waxyaalo badan ayaa shir ka soo baxay ka mid tahay in loo sameeyo beeralayda gobolladan baay iyo bakool shabeella hoos waxaad ogtihiin in saddex kun iyo shan boqol oo mitrigtan oo geley ah wakhti dhow in laga iibiyey waxyaalaha hadda annaga w f b iyo faw ay naga codsadeen waxaa ka mid ah oo wakhti dhow ay la imaan doono assessment lagu samayn doono gobollada baay bakool in laga rabo wax la yidhaahdo masago noocyadeeda kala duwan digirta iyo looska intuba inay noqdaan waxyaalo w f b dadka ay ka siisato lacag adag si beeralayda ay u dhiiradaan waxyaalaha nalaga codsaday waxaa ka mid ah oo hadda aan hay-adahan la soo kulmay ani markaan ka soo qaado oon shirkaan ka tago waxyaalaha naga codsaday waxaa ka mid ah inaan heli karno malab oo suuq la iibgeyn karo oo caalamka loo iibgeyn karo in laga heli karo muxuu ahaa dhulkan maamulka uu ka taliyo arrintaasna waxay noqotay arrin runtii beeraleyda aan u soo bandhignay dadka kambaniga kambaniye in la samaysto xagga malabkana dadka waa u gudbino waa u sheegnay runtii shirkaasi shir ku dhammaada ayuu ahaa guul muddo wuxuu socday lix cisho ah airaahdo toddoba cisho maalin ay dadka joogeen oo micnaha su-aal isweydiinayeen marka lagu daro shalay oo bisha laba iyo labaatankeed ayuu soo xirmay shirkaasna shalay galab aniga ayaa u soo xiray micnaha kasoo qaybgalayaasha hay-adaha ka socday wada shaqaynta hay-adaha iyo wasaaradaha shaqada ku leh iyadana in aada loo xoojiyo haddana ballamo ayaan dhiganay qoraalaa la kala qortay wax la yidhaahdo warburtiyeed wada jira inaan soo saarno markay ku laabtaan nairobi ayagana anigana aan diyaarinno wax alla wixii meeshaan looga dooday waxaa ka soo bixi doono warburtiyeed loo gudbin doono ururka ee micnaha ee yurubian unionka taasoo micnaha keeni doonta markaa in loo soo jeesto wax soo saarka ee saddexdan gobol ee maamul goboleedka koonfur galbeed markaa shir guul loogu dhammaadu ahaa xaruntii sobrem hay-adahooda way shaqeeyaan ilaa haddaba cobia ka mid ah oo idiin sheegnay world visiona ka mid ah atran ka mid ah waxay noo keer baa ka mid ahayd waxay noo sheegeen waxyaalahay qabteenna waan weydiinay waxyaalaha ay hadda in la qabtaan u baahannahayna waa u gudbinay micnaha waa markii ugu horreysay hay-adihii wax qaybinayey oo ka shaqaynayey maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed iyo hay-adihii naftooda iyo xukuumaddii inay ishor fadhiistaan oo micnaha baahida jirta si wada jir ah looga wada sheekaysto marka runtii wax badan ayaan filaynaa maalmaha soo socdu ilaa raali ka noqdo sobrebna waxay naga maqnaan doonaan sida aan ku ballannay muddo laba sitimaan ah wixii ka dambeeyana waxaan ku ballannay in tallaabo cad la qaado